بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa bilowga suuratu nnuur aayaadkeeduna waa afar iyo lixdan aayadood xuruufteeduna waa shan kun lix boqol iyo siddeetan xaraf kelimaadkeeduna waa kun saddex boqol iyo lix iyo toban kelmadood haadihi suura bilowgeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu kaga warramay xukmu zina waxa zinada la yidhaahdo acaadana allahu minhaa xukumka ay leedahay waxaa kaloo aayaadka ka dambeeya ay ka warrameen xukmu lqadf waxa qadafka loo yaqaano xukumka uu leeyahay qadafkuna waa qof muslima oo beri ah rag iyo dumarba in lagu gano zino oo la yidhaaho waad sinaysatay wax markhaatiyaana aan loo keenin waxaa kaloo aayaadku ka warrameen xukmu qadfi zawja qadafkaa kale waa caam laakiin gaar ahaan ninkuu xaaskiisa marka uu ku tuhmo zino xukumka ay leedahay arrintaa ka dhalanaya waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen qisatu lifki qisadii ifkiga ama been abuuradkii caa-isha lagu sameeyey radia allahu canha wa ardaaha ee lagu tuhmay wax alla uu ka beri yeelay waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen jazaau lqadfi fi laakhira qadafkaas dulmiga ah cuquubada ka dhalanasee ruuxu uu dhandhaminaya aakhiro marka uu tago waxaa kaloo mowduucaadka aayaadkani ay ka warrameen ka mid ah aadaabu dukhuuli lbuyuut aadaabta iyo sida guryaha loo gelayo iyo idanqaadashada waxaa kaloo aayaadku ay ka warrameen almru bigadi lbasari lilrijaali waannisaa walamru biikhfaa'i ziinati annisaa in rag iyo dumarba la amray indhahooda inay laabaan oo xubnahooda taranka ilaashadaan gaar ahaanna haweenka in la amray quruxdooda qarsoon inaanay muujin walaa yubdiina ziinatahunna ilaa maa dahara minha mowduucaadkaas ayaa dersigeenna caawu uu ku saabsan yahay oo aayaadku ay ka warramayaan bismi illaahi araxmaani araxiim suuraة أnزlnaaha wfardnaaha waأnzlnaa fiiha آayaat bayinaat lacalakum tadakaruun allah waxau ihi subxaanah suuraة ay hadihi suuraة waa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay haadihi tani suuraة suurad weeyaan suuraddaasoo anzalnaaha aanu soo dejinnay oo wafaradnaaha aanu faral yeelay ay faradnaa calaykum maa fiiha min alaxkaami waalaadaab macnaha waxaanu idinku waajibin oo idinku faral yeelay waxa dhexdeeda ku sugan axkaam iyo aadaab wa anzalnaa waxaananu ku soo dejinnay fiihaa suuraddaa dhexdeeda aayaatin bayinaat aayaatin aayaad baanu ku soo dejinnay baa alla yihi aayaadka oo bayinaatin cadcad maxaanu u soo dejinnay lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan azaaniyatu tii zinaysatay iyo wazaanii ninkii zinaystay fajliduu jeedla oo ku dhufta kulla waaxidin mid wal oo minhumaa labadooda ka mida mi-ata jaldatin boqol jeedal oo walaa ta'khudkum yaanay idin qabanin bihimaa labadoodaa kala sinaystay ee ninka iyo ruuxa dumarka ayay idiin qabanin ra'fatun tudhis iyo waxa weeyaan naxariis iyo calool jileeciyuu idiin qabanin fii diin illaahi fii iqaamati xukmi diin illaah ilaahay diintiisa xukumkeeda fulinta la fulinayo ee labadaa qof lagu fulinaayo yay jixin jix iyo raxmad iyo tudhisi idiin qabanin ha u dabcina oo arrintaa ha u damqanina waa in kuntum haddii aada ahaateen tuuminuuna kuwa rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe waliyashhad ha xaadiraan cadaabahumaa labadaa cadaabkooda waa xadka laga goynayo ee goobjoog ha ka noqdaan daa'ifatun koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah azaanii kii zinaystay ee zaaniga ahaa laa yankixu guursan maayo ilaa zaaniyatan mid zinaysata mooyaane aw mushrikatan ama tu mushrikada waazaaniyatu gabadhii zinaysatee zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa guursan maayo ilaa zaanin mid zinaystay oo iyada oo kale ah mooyaane aw mushrikun ama gaal oo mushrik ah waa nikaaxa marka lagu macneeyo laa yankixu bimacna caqda anikaax aw izawaaj oo la tilmaamayo kuwaa dee zawaanida iyo zunaadu iyagunbaa isku habboon oo isguursada laakiin dadka dhowrsoon dad dhowrsoonunbay guursadaan ee ahlu zina ma doontaan waxaa kaloo lagu macneeyey laa yankixuda bimacna alwadi oo macnuhu uu yahay zaanigu dee zaaniyad unbuu u tagaa zaaniyaddana zaani unbaa u taga oo dee qof dhowrsooni waxa weeyaan ku dhici maayo gabadh dhowrsoonina ku dhici mayso macnuhu waa sidaa oo azaani kii zaaniga ah ee zinaystay laa yankixu ka zinaysan maayo ilaa zaaniyatan mid zaaniyadoo isagoo kale ah mooyaane mid kale u tegi maayo oo ka zinaysan maayo aw mushrikatan ama mid mushrikada mooye waazaaniyatu tii zinaysatee zaaniyadda ahaydna laa yankixuhaa u tegi maayo macnaha ka zinaysan maayo ilaa zaanin zaani mooyaane dee iyada la mida aw mushrikun ama mid gaalah wa xurima waa la xarimay daalika arrinkaas ay zina cala almu'miniina mu'miniinta korkooda zinadaa waa laga xarimay ama macnihii hore haddaad marto wa xurima waa la xarimay daalika ay nikaaxu zawaani yacnii kuwaa zinaystay guurkooda waa laga xarimay iyo guursigooda cala almu'miniina kuwa mu'miniinta ah kuwaa zawaanidaa inay guursadaan waa laga xarimay oo mu'miniinta dhowrsoon mu'miniin dhowrsoonunbay guursan haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay xukumkii zinada oo dadka kale zinaystay markay yihiin dad dhallinyaro aan guur hore soo marin xukunkoodu waa boqol jeedal sida aayaddu ay caddaysay xadiidka nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray hal sano in laga mastaafuriyo goobtii ay ku dambaabeen waayo towbad iyo toosnaantay ka mid tahay ruuxu marka uu toobad keeno inuu bulshadii iyo dadkii uu dembiga la sameeyey goobtuu ku sameeyeyba inuu ka durko si aanu mar labaad ugu noqon oo nebigu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi albikru bilbikri jaldu miatin wa taqriibu caam labadii dhallinyarta hayda isu galmooday waxaa korkooda ah boqol jeedal iyo sanad la mastaafuriyo marka kaasi waa xukumka dhallinyarta aan guur hore soo marin haddii waxa weeyaan guur hore qofku uu soo marayna dee xukumkiisu jaldi maahe waa rajmi in dhagax lagu dilana waxaa ku soo aroortay aayad qur'aan ah oo soo degtay oo saxaabadu ay akhriyeen sida cumar ibnu khadaabe xadiidka uu ku tilmaamayo laakiin markii dambe lafdigeeda la nasakhay xukumkeeduna uu baaqi yaho aan la baabi'in wa ashaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhumaa albatata nakaala min allahi wallahu casiizun xakiim waxay ahayd aayad qur'aana oo la akhriyey oo lafdigeeda iyo macnaheedaba la fahmay laakiin markii dambe lafdigii la nasakhay oo musxafka kama muuqato laakiin xukumkeedu waa baaqi macnuhuna waxa weeyaan odaygii iyo islaantii waa labadii reeraha lahaa ama reeraha soo maray marka ay zinaystaan waxa weeyaan waa dhagax ku dila qadcanba si go-naana iyadoon laga noqnoqonayn inuun la taradudayn waana cuquubo alle xaggiisa ka ahaato lagu cibro qaadanayo ilaahayna waa mid haalib oo awood badan xikmad badan oo xakiim ah nebiguna sala allahu calayhi wasalam waa rajmiyo ficil ahaan buu u fuliyey xukumka rajmiga saxaabadiisuna waa fuliyeen marka xukumkaasi waa xukumkii zinada waxa weeyaan ruuxu hadduu dhallinyar yahay iyo haddaanu ahaynba labadaa xukun bay kala leeyihiin tan labaad ee azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan aw mushrikatan ilaa aakhiriha yacni waxa weeyaan marka bimacna nikaax lagu macneeyo culimmadu waxay isku khilaafeen oo guurkii maba ansaxayo miyaa zawaanida haddii la guursado mise waa khilaafu lwlaa uun waa sidii aan habboonayn laakiin waa ansaxayaa macnaha labada qowlba culimmadu waa laga soo wariyey laakiin jumhuurtu waxay qabaan inuu dee guurkii waa ansaxayaa laakiin waa khilaafu lawlaa oo qofkii zine iyo dembi haba ku dhaco kol hadduu muslim yahay caqdigii waa ansaxayaa iyo meherkii haba noqdo khilaaf alwlaa marka ay ka toobad keenaan iyadu hadal ma leh oo dee ataa'ibu min addenbi kaman laa denba lah marka yani laa yankixu bimacna alcaqdi lagu macneeye weeyaan markaasi guurka wa xurima dalika cala almu'miniina haddii bimacna alwad'i waljimaac lagu macneeyana waxaa loo jeedaa un dee wixii xunun baa isu galmooda xaaraan ahaan ee dadka kale waa ka dhowrsoon yihiin waxaa kaloo soo gelaysa annikaaxu bayna almuslimiina waalmushrikiin waxurima dalika cala almu'miniin ilaa aw mushrikun aw mushrikatan ayaa labadaba ku sugan zinada iyo shirkiguna dee waa kala sarreeyaanoo midna waa kabaa'iru dunuub midna waa kufri iyo gaalnimo markaa tan aynu ka hadlayne ma ansaxaya mise ma ansaxayso culimmadu ay isku khilaafeen ee laleeyahay waa khilaafu lawlaa walow caqdigu haba ansaxee waa dee dadka muslimiintae laakiin zinaduna ay ka dhacday laakiin markay yacni waxa weeyaan gaalo yihiin rag iyo dumarba guurkoodu ma bannaano oo waxurima dalika cala almu'miniina waa sideeda oo dee nikaaxa mushrikiinta iyo mushrika mushrikaadku waa muxaram oo ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau yihi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna haweenka mushrikaadka ha guursanina ilaa ay rumeeyaan ragga markii laga hadlayna waxaa la yidhi walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu ragga mushrikiinta ah ha u guurinina ilaa ay rumeeyaan aayaddii kale suuratu lmumtaxinana labadaba iyagoo isku jiraa la yidhi laahunna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahunna labada qolo midna qolada kale uma bannaana ragga iyo dumarka kol hadday kale yihiin muslimiin iyo gaalo waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa allah waxau yihi waaladiina kuwa yarmuuna zinada ku ganaya ramyigani waa alramyu bizina cay kale ma aha waa zinada lafteedii waad zinaysatoo lagu yidhaha qofkii rag iyo dumarba allah waxau yihi waaladiina kuwa yarmuuna ku ganaya zinada almuxsanaati haweenkii dhowrsoonaa zina ku ganaya odhanaya waa zinaysateen uma lam yaatuu dabeed aan la iman biarbacati shuhadaa afar markhaati aan la iman oo arkayay zinadaasi inay dhacday fajliduuhum jeedle alla yidhi oo ku dhufta hamaaniina siddeetan jaldatan oo jeedal siddeetan jeedal ka jara oo walaa taqbalow ha u aqbalina lahum iyaga shahaadatan markhaati abadan weligood wa ulaa'ika kuwaasina hum iyagunbaa alfaasiquuna kuwa taacada rabbi ka baxay ah ila aladiina kuwii mooyaane taabuu toobad keenay min bacdi daalik arrinkaa dabadii ay min bacdi daalika alqadfi qadafkaa gardaradee ay galeen dabadii kuwii ka toobad keenay mooyaane oo wa aslaxuu hagaajiyey waxay xumeeyeen hagaajintu waa inay caddeeyaan waxay muxsanaadka ku ganayeen gaf iyo dembi inay ahayd oo runtooda aanay ahayn naftooda ay ka markhaaticaan oo ay qiraan fa ina allaha alle kuwaa mooyaane fa ina allaha maxaa yeele allah hafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan halkan waxaa lagu tilmaamay xukmu lqadfi ruux muslima in la qadfo rag iyo dumarba waa isku mid rajulan kaana aw mar'a laakiin haweenka waxaa loo cabiray waalmuxsanaatu lishiddati alcaybi calayhinna iyaga intiya nuqsaanta iyo ceebta la ceebeynayee ay ku ceeboobayaan baa ka culus ta ragga oo gabadh baa gefkaa gashay ama gogoldhaaf ku dhacday way ka culus tahay nin baa ku dhacay sidaa darteed baa haweenka loo caddeeyo loo carabaabay ragguna waa soo gelayaan oo waa la mid marka haweenka muslimaadka ah haddii lagu gano zino iyagoo beri ka ah afar markhaatina aan la keenin qofkii ku ganay waajib waxa ku noqonaya xaddii qadafka in laga jaro oo siddeetan jeedal oo dhabarkiisa lagu dhufto marka xaddulqadaf waa siddeetankaas ilaahay waxa uu yidhi ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu waa istinaa soo reebiddani halkay ku dhacaysaa waa la ysku khilaafay laakiin jumhuurtu waxay yidhaahdeen istinuhu wuxuu ku dhacayaa oo uu soo reebayaa oo keliya alistinaau raajicun ila alfisqi waashahaadati falaa yakuunu faasiqan wa tuqbalu shahaadatuhu hadduu toobad keeno towbad dhab ah waxa weeyaan faasiqnimadii waa ka baxayaa oo faasiq noqon maayo markhaatigiisiina waa la aqbalayaa oo waxa uu ka badbaadayaa walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum lfaasiquuna laakiin fajliduuhum hamaaniina jaldatan towbada kaga dhici mayso waayo xadulqadafka laga jarayaa waa xaq bani aadam uu ka galay markaa kaasi ka dhici maayo ilaa idaa cafaa canhu lmaqduufu kii la qadfay rag iyo dumarba isagu inuu iska cafiyo mooyaane hadduu cafiyo cafiskaa qadafka xadkiisiina waa ka dhacaya allah waxau ihi waladiina kuwa yarmuuna ku ganaya aswaajahum haweenkooda zinada ku ganaya waladiina kuwa yarmuuna ku ganaya zinada aswaajahum haweenkoodii walxaal lam yakun anay ahaanin lahum iyaga shuhadaau wax markhaatiyo ana anay haysan ilaa anfusuhum nafahooda mooyaane oo nin la haweenaydaydii baa zinaysatay oon ku arkay laakiin wax markhaatiyo aan haysan fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisu waxa weeye arbacu shahaadaatin dhaaro afaro oo billaahi ilaahay uu ku dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay yacni waxaa maqaamkii shahaadada u gelaya afarta markhaati afar dhaarood oo iminka shahaadaadkan almaqsuudu biha al aymaan dhaaraa looga jeedaa waxaana aymaan loogu magacaabay liannahaa uqiimad maqaama shuhuudi alarbaca waxaa dhaarahan la joojiyey maqaamkii iyo booskii ama meeshii afarta markhaati laga rabay afar dhaarood baa taagan sidaasaa shahaadaad loogu magacaabay liannahaa maqaamu shuhuud alla waxau ihi markaa kuwaa haweenkooda zina ku galay markhaatina aan helin naftooda mooyaane fa shahaadatu axadihim midkood markhaatigiisa ama dhaartiisu arbacu shahaadaatin waa dhaaro afaro oo billaahi ilaahay uu ku dhaarto uguna dhaarto innahu isagu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inuu ka mid yahay fii maa ramaahu bihi zawjatah yacni wixii uu ku ganay zawjadiisa inuu ka run sheegayo inuu dhaar ku maro waalkhaamisatu dhaarta shanaadna waxa weeye inuu ku dhaarto anna lacnata allaahi in lacnadda alle calayhi korkiisa ay ahaatay in kaana hadduu ahaaday huwa isagu min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya yacni fii maa ramaaha bih wixii uu ku ganay ee zina ah inuu ka been hadduu ka been sheegayo in lacnad alle korkiisa ahaatay waa inuu marka shanaad ku dhaarto oo macnaha naftiisa ku habaaro lacnad wayadraw waxaa ka difaacaya oo ka celinaya canhaa haweenayda xaggeedii alcadaaba cadaabka oo dhagaxin lagu dila ah waa xadkii in laga gooyo dee rajmi ah ilaan reer bay leedahay marka cuquubada waxa ka difaacaya waa in dhagax lagu dilo eh an tashhada iyaduna inay dhaarato arbaca shahaadaatin dhaaro afara bilaahi alla ay ugu dhaarato innahu isagu waxay ku dhaaranaysaa innahu isagu la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay oo yacni uu kaadib ku yahay fii maa ramaaha bih wixii uu ku ganeeye zina ah inuu ka been sheegayo afar dhaarood inay ku marto waalkhaamisata dhaarta shanaadna waxa weeye inay ku dhaarato anna kadaballaahi in cadhada alle calayhaa korkeeda uu ahaaday in kaana hadduu ahaaday ninku min asaadiqiina kuwa runta ku sheegaya hadduu ka mid ahaaday waxa uu ku ganayo inay ta shanaadna dhaar ku marto in cadho ilaahay ku dhacda hadduu ka run sheegayo waxa uu ku ganay iyada in cadho ilaahay korkeeda u ahaado oo macnaha ay nafteeda ku habaarto allah waxau ihi walowlaa fadlullah haddaan deeqda ilaahay jiri lahayn calaykum korkiina ku galladaystay way jirtaaye iyo wa raxmatuhu naxariistiisa uu idin naxariistay haddii aanay jiri lahayn iyo wa ana allaha in alle tawaabun mid toobad aqbal badan uu yahay xakiimun oo xikmad badan uu yahay intaasi haddaanay jiri lahayn hee lacajalakum allahu bilcuquuba cuquubadaba alla waa idiin soo dadejin lahaa waa jawaabu lowlaa aw la asaaba alkaadiba minkumaa bimaa dacaa calaa nafsihi caajila ama kiina beenta sheegaya markiiba deg deg waxaa ugu dhici lahaa cuquubada iyo cadhada alleh ilan wallahu aclamu ana axadahumaa lakaadibun ilaahay waa og yahay labadan dhaarta maraya inuu midkoodiinu beenaalo yahay labadoodu yacni run ma wada sheegayaan marka macnuhu waxa weeyaan haddaan deeqdiiyo dulqaadka iyo raxmadda rabbi iyo toobad aqbalka iyo xikmadda alle aanay jiri lahayn oo alle aanuu idiin dulqaadanayn oo idiin naxariisanayn oo waxa weeyaan aanu cuquubadiiyo cadaabkaba dib idinka dhigi lahayn dee waa idiin soo dadejin lahaa ama ka beenta sheegaya isla goobta uu taagan yahaa cadhada alle ku qabsan lahayd oo kama dhaqaaqeen laakiin ilaah baa idiin dulqaatay oo idin asturay oo iyadoo labadiiba ay licaankii iyo dhaartii mareen ayaa haddana ilaahay mooye axad kale aanu ogeyn kooda runta sheegay iyo ka beenta sheegay laakiin dee axkaamta adduunyadu waa mabniyatun cala adaahir wallaahu yatawalla saraa'ir axkaamta dunyawigu waxa muuqdun bay ku dhisan tahay wixii qarsoonna allah loo tala saarta oo aadamuhu shaqo kuma leh aayaadkan waxay tilmaamayaan yacnii qadafka ninku xaaskiisa markuu zino ku gano xadulqadafkii caamka ahaa iyo xukumkii caamka ee qadafka waa ka duwan yahay ka zawjada iyo xaaska marka ninku haweenaydiisii ku gano marka waxaa imanaya wax la yidhaha licaan mulaacano ama licaan licaanku markaa waxa uu yahay haweenaydii marka uu zino ku gano markhaatina uu waayo afar dhaarood buu ku marayaa waxa uu ku sheegayaa runtii inay tahay marka shanaadna wuxuu ku dhaaranayaa lacnad alle inay ku dhacdo hadduu ka been sheegay waxa uu tilmaamay iyadiina in dhagax lagu dilo ama xadka waxa ka difaacaya oo ka celinaya iyaduna afar jeer inay ku dhaarato inuu ka been sheegayo wuxuu ku tuhmay marka shanaadna ay ku dhaarato cadho alla inay ku dhacdo haddii wuxuu sheegay ay runtii tahay iyada inay cadho alla ku dhacdo labadaa dhaarood iyo mulaacanadaasi markay dhammaato yufaraqu baynahumaa cala alabadi wa biduuni rajca sidaasay ku kala dhaqaaqayaan weligood abadkoodna dib isuguma soo noqon karaan oo licaan baa la yidhaha rajco ma leh xataa hadduu hadhow intuu soo noqdo yidhaha beentay bay ahaydoo zino kuma arag waxay doonto ha haataa la odhanaya xukumkii waa dhacay waa tafriiq abadiya oo aanay dib dambaysa isugu soo noqonayn marka waayo dee axkaamta gogasha iyo reeraha la xidhiidha waxaa loo adkeeyey xurmada iyo cirdiga muslimiintu sharafta iyo maqaamka uu leeyahay iyo wax adag inuu yahay oo aan fududayn maantana waa idinka arkay way iska fududahay hebel baa zinaystay ama heblaayaa zinaysatay afarta markhaati waxaa loo shardiyaa afartuba inay indhaha saareen irbadda iyo dunta oo isku jira ma aha guribay wada galeen go-bay wada huwadeen halkanay wada fadhiyeen gidaar ma aha waa inay indhaha saaraan waxa weeyaan ficilkii oo dhacaya haddii kale markhaatigooda la qaadan maayo siddeetan jeedal baana dhabarkooda lagu dhufanaya marka waa arrin culus waxaa loo cusleeyeynaa si aan aayar loo fudaydsan xurmada iyo acraadda muslimiinta oo nin walba qofkuu doono ama gabadhuu doono anuu eedayn oo anuu odhan waxaasay samayso maantana waxaasi waa fara badan yihi laakiin xukumkan shareicada haddii la qaadan lahaa dee dadku kumay degdegeen in waxa weeyaan ay xumahaas isku ganaan waxaa axkaamteeda loo adkeeyeyna waa sharafta iyo xurmada muslimka alla waxau ihi in aladiina kuwii jaa-uu la yimid bilifki been abuuradkii caasho lagu sameeyey ee iyadana zinada lagu tuhmay iyadoo ka beri ah ilaahayna uu ka beri yeelay kuwaa been abuuradka abaabulay cusbatun waa koox kooxda oo minkum idinka idinka mid ah laa taxsabuuhu been abuuradka caaisho lagu sameeyey ha u malaynina sharan shar lakum idinka inuu shar idin yahay bal iskaba dhaaf inuu shar idin yahe huwa been abuuradka caasho lagu sameeyey khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka waayo maqaamkii caashee sarreeyey ayaa lagu muujiyey aayaad qur-aanah ku soo degay maqaamkii nebi maxamed ee sarreeyey ayaa lagu muujiyey oo lagaga markhaati kacay gogashiisu inay daahir tahay oo aanay dhib lahayn likulli imri'in ruux walba waxaa u sugnaado minhum iyaga ka mida kuwa waxaa hal abuuray ama sameeyey been abuuradka maa shay baa u sugan kaasoo igtasaba uu kasbaday oo min alitmi dembiga ah nin walba wuxuu kasbaduu galay ee dembiga ayuu leeyahay waladii kii tawallaa maamulay ee isagu waxa weeyaan bilaabay kibrahu been abuuradkaa weynidiisa kii maamulay oo minhum kuwaa ka midana lahu waxay isaga u sugan cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weyn waa madaxii munaafiqiinta ee cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul ninka waxaa faafiyey ee madaxda ka ahaa ee dadka ku dhex baahiyey marka isaga iyo munaafiqiintii kaley ahaayeen waxa waxaa sameeyey waxoogaa muslimiina oo isaga dagmay oo la khalday oo ku lugo-ayna waa jireen sida mar walba dhacda dab munaafiq shiday buu muumin ku gubtaa soo maaha had iyo jeer dadku markay dacaayadaha diinta iyo ahlu khayrka ay dad iyagu qorshe iyo ajado ka lihi dad ujeedooyin gaara ka lihi marka ay dacaayadda diintiiyo culimada ay samaynayaan had iyo jeer waxay lugaha ku qaataan waxoogaa dad aan wax badan ogeyn oo iska caamatu naas ah oo iyagu dagaal diineed aanay ka ahayn laakiin waxanba aan dareensanayn oon dhaadayn ama aan dhuganayn marka ifkiganna waxa hal abuuray munaafiqiin bay ahaayeen waxoogaa muslimiinana cagahay ku qaateen oo way lugooyeeno waa dhex galeen alla waxa uhi lowlaa id samictumuuhu lowlaadan waxaa la yidhaha waa taxdiidiyo tii imtinaaciyada ahayd ma aha waa boorin iyo tirtirsi oo maad sidaa samaysaan weeyi marka lowlaada taxdiidiyada ee boorinta iyo tirtirsiga ana ficil baa daba dhaca ee isama daba dhaco imikana daraf baa daba yaalla waxaa waxa weeyaan ku xigaya xagga laqbada dannada dambe ilan lowlaada ficil baa daba dhaca markay taxdiidiyo tahay macnuhu markaa wuxuu noqonayaa lowlaa danna miyay u maleeyaan almuminiina almu'minuuna mu'miniinta ragga iyo waalmu'minaatu haweenka mu'minaadkii bianfusihim nafahooda khayran khayr may u maleeyaan id wakhtigii miyay naftooda khayr u maleeyaan samictumuuhu aada maqasheen been abuuradkani been abuuradkan caaisho markaa maqasheen miyay mu'miniinta iyo mu'minaadku naftooda khayr u maleeyaan oo wa qaaluu miyay yidhaahdaan haadaakani ifkun waa been abuurad been abuuradka oo mubiinun cad may sidaa yidhaahdaan yacni waxaa la leeyahay maxaa ku kalifay inay muslimiintii qaarkood qaataan miyay yidhaahdaan haadaa ifkun mubiin lama odhan danna almu'minuuna waalmu'minaatu bibacdihim khayra mu'miniinta iyo mu'minaadku barhkoodba barhka kale khayr mu u maleeyo lama odhan ee waxaa la yidhi bianfusihim nafahooda may khayr u maleeyaan sababta looga cabiray naftooda waxa weeye lianna almu'mina nafsun liakhiihi lmu'min waayo mu'minku walaalkiisa kale mu'minka waa naftiisii oo cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimka ah markuu fasirayo aayaddii allahu yidhi walaa talmizuu anfusakum nafihiina ha ceebaynina ilain looma jeedo qof yahow naftaada ha caayin laakiin waxaa loo jeedaa war walaalkaa ha ceebayn haddana nafihiinaa la yidhi ee walaaladiina kale lama odhan markaa sicdi waxa uu odhanayaa wa sumiya alakhu lmu'minu nafsan liakhiih ruuxa mu'minka ah waxaa loogu magacaabay inuu walaalkii naftiisii yahay oo walaalkiisan kale uu naftiisiiba yahay waxaa looga cabiray lianna almu'miniina yenbagii an yakuuna haakada xaaluhum kaljasadi alwaaxid waayo dadka mu'miniinta ah waxaa habboon in xaalkoodu sidaasoo kale jidh qurhoo kale uu noqdo sida xadiidkii nebiguba uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim kamathali اljasadi alwaaxid ida shtakaa minhu cudwun tadacaa lahu saa'iru اljasadi bisahri wاlxuma dadka muuminiinta ah marka la tilmaamo siday isu jecel yihiin ay isugu dhibirsan yihiin ay isugu naxariisanayaan waa sidii jidh keliya oo xubin ka mid ah haddii ay xanuunsato jidhka inta kale soo jeedka iyo xanuunku u saamaynayo muuminiintuna waa sidaas oo kale oo midkood dhibta ku dhacdaa inta kale way saamaynaysaa midkood wanaagga ku dhacaana inta kale waa raadaynayaa markaa sidaa darteed ayaa naftooda looga cabiray bianfusihim maadaama ay mu'miniintu yihiin ka nafsin waaxida sidii naf qudha marka walaalkaa markaad waxyeelayso ama ceebaynayso naftaadaad waxyeelaysa ood ceebaynaysaa macnihii muraadku waa sidaa saasaa bianfusihim looga cabiray allah waxau ihi lowlaa jaa-uu maxay ula iman waayeen calayhi been abuuradkaasi biarbacati shuhadaa afar markhaati maxay ugula iman waayeen yacni may afar markhaati ula yimaadaan lowlaa jaa-uu miyay ula yimaadaan calayhi been abuuradkaasi biarbacati shuhadaa markhaatiyo afara may u keenaan faid lam ya-tuu haddii aanay la iman bishuhadaa markhaatiyo haddaanay la iman markhaatiyadaas fa ulaa'ika kuwaasi cinda allaahi ilaahay agtiisa hum iyagu alkaadibuuna kuwa beenaalayaal oo been sheegaya weeyi walowlaa fadlullah haddii aanu jiri lahayn deeqda ilaahay calaykum korkiina ku galladaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddaanay jiri lahayn fi dunyaa adduunyada uu idinku naxariistay uu idinku galladaystay galladaa iyo walaakhirati aakhiraba galladaa iyo raxmadda rabbigiin korkiin ku deeqay if iyo aakhiraba haddaanay jiri lahayn way jirtaaye lamasakum waa jawaabkii lowlaadee waxay idin taaban lahaa fii maa fii sababin maa shay sababkii waxay idinku taaban lahaa fiiduna waa sababiye shaygoo afadtum aada dhex dabaalateen oo dhex gasheen fiihi maaga kaa sababkiisa waxay idinku taaban lahaa cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn id wakhti ayaanu cadaabkaasi idin taaban lahaa talaqawnahu aada been abuuradka kula kulmayseen oo ku kala qaadanayseen bialsinatikum carabadiinna oo wataquuluuna aada odhanayseen biafwaahikum afafkiinna aa ka odhanayseen maa shay laysa aanu idinku sugnaanin lakum idinka bihi shayga cilmun wax ogaalihi oo wataxsabuunahu been abuuradkaasi aada u malaynayseen hayinan wax fudud walxaalu huwa been abuuradku cinda allaahi ilaahay agtiisana cadiimun uu ka wen yahay walowlaa id samictumuuhu qultum tanna waa taxdiidiyadii hore oo kale oo qultum taasaad waxa weeyaan aada xaggan hore soo marinaysaa si lowlaada ficilka qultum daba uu daba dhaco marka walowlaa ay walowlaa qultum miyaa tidhaahdaan id wakti miyaa tidhaahdaan samictumuuhu been abuuradkan aa maqasheen maxaa miyaa tidhaahdaan maa yakuunu noo ahaan maayo lanaa annaga oo nooma habboona ay maa yembagii lana annaka nooma habboona an natakallama inaanu ku hadallo bihaadaa kani oo been abuuradka ah subxaanak ilaahayow nasahnidaadaad nasahan tahay oo aad ka hufan tahay nebigaaga sharafta badan inaad ooridiisa ka yeesho mid xun taa waad ka nasahanta oo suurtagal ma aha haadaa been abuuradkani buhtaanun been abuurad iyo masabid weeyi masabidkaasoo cadiimun weyn yacidukum allah ilaahay wuxuu idinka waaninayaa an tacuuduu min an tacuuduu inaad dib ugu noqotaan limilihi kani oo kale abadan weligiin in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina wayubayin allah ilaahay wuu caddaynayaa oo lakum idinka wuu idin caddaynayaa al aayaat aayaadka alla waa idin caddaynayaa wallaahu ilaahayna caliimun kii ogaal badan weeye xakiimunee xikmad badan haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu kaga waramay dhacdadii xanuunka badnayd ee been abuuradkii caa-isha iyo furaajkii nebi moxamed lagu sameeyey sala allahu calayhi wasalam waanad wada garanaysaanoo dee kutubulxadiid baa ku aragteen ama ugu tegaysaan xadiidka dheer ee la yidhaha xadiidu lifki oo imika inaynu laqbayno ama soo qaadanno aynaan wakhti u hayn xadiidkaa dheer buu ku faahfaahsan yahay qisadaasi siday u dhacday khulaasadeeduna waxaa ayd iyagoo socoto ah nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabada ooridiisii caayishina ay la socoto ayaa markii la guurayey iyadoo caashi bannaanka xaajo ugu baxday ayaa markay soo noqotay kuushii qoorteeda sunnayd ayay weyday dabadeed dib waxay ugu noqotay inay daydaydo intay daydeese ayaa colkii guurayoo hawdajkii lagu qaadayay iyo gaadiidkiina waxaa la moodayey inay hawdajka ku jirto waa shay dee haweenku la dhex gelin jiray oo dabeed inta awrka lagu raro ama raaxilada sidaa waxa weeyaan dee lagu kaxayn jiray marka hawdajkiina inay ku dhex jirtuun baa la moodayey sidii baa lagu ambabaxay way soo noqotay oo waxay aragtay colkii oo dee axad qofna aanu halkii baaqi kaga ahayd dabadeed halkiiba iska fadhiisato waxay tidhi kolley marka lagu waayo waa la soo noqon intay fadhiday waabay gamaadoo lulaa u timid saxaabigii safwaan oo saxaabada kadib dhacay isaguna oo meesha soo maray ayaa madowgii iyo muuqaalkii yidhi waxaasi waa qofoo markuu kusoo dhowaadayna caasho inay tahay buu gartay markaasuu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun istirjaaciisii baa caasho ku kacday waxay tidhi juuq iyo jabo qiimo odhaneh awrkii intuu fadhiisiiyey oo agtayda uu soo dhoweeyey ayaan fuulay wuu kiciyo wuu igu kaxeeyey kelmad kale namay dhex marin innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuuntiisii un baan maqlay dabadeed sidii buu colkii iyagoo meel degay ku gaadhay dee mar alla markii la arkay ayaa warxumo tashiilkii iyo munaafiqiintii iyo madaxoogii cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul halkaasay ka sameeyeen oo ileen way isla hadheen safwaan iyo caaisha oo duurkay isla galeen calayhi min allaahi maa yastaxiquun markaa caasha halkaasay been abuuradka kaga sameeyeen qisadu waa dheeraydoo madiine markii la tegey muddo ayaa caaisha ay xanuunsanaysay iyadoon warbahayn maalintii dambe warka ay maqashay rasuulka waa ka idan qaadato waxay tidhi aabbaha iyo hooyadii aan u tago waa fasaxay oo way u tagtay halkii iyadoo joogto oohin iyo ilmo indhaheedu aanay ka qallalayn murugo iyo qoomamo darteed ilan waa qof lagu tuhmay waxay beri ka tahaye ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkaa waaweyn uu ku soo dejiyey baraa'adeeda iyo inaanay shaqo ku lahayn waxaa munaafiqiintu ay ku tuhmeen ee waxa weeyaan ay u nisbeeyeen alcalaamatu abuayib waxa uu ku odhanayaa fatxulbayaanka walaqad bara allaahu arbacatan biarbaca afar baa ilaahay afar ku beri yeelay bara'a yuusufa bishaahidin min ahlihi bishaahidin min ahliha nebi yuusuf waxaa lagu beri yeelay mid markhaati kaca oo gabadha ehelkeediiba ka mid ah tii been abuureedka u nisbeynaysay wa muusa bilxajari aladii dahaba bihawbih nebi muusena waxaa lagu beri yeelay dhagixii maradiisa la cararay oo reer banu israa'iil yacni waxa weeyaan iyagoo qaarkood ay ku tuhmayaan inuu sheelo leeyahay oo waxa weeyaan xubintiisa taranku ay ceebaysan tahay waxaa iyagoo u nisbeeya ayaa isagoo maalin maalmaha ka mid ah inuu maydho doonayo maradii dhagaxa dul dhigtay ayuu dhagaxii taw kala yidhi maradii wuu eeriyaday isaguna isagoo leh thawbi xajaru thawbi xajaru waa dhagaxyo maradaydaysii siduu ula cararayo waa xikmad ilaahayo wuxuu la dhex joogsaday jamicii reer banu israa'iil bartankoodii markaasuu istaagay markaasay arkeen maa bihi ba'sun alla ilaah ninka waynu ku qaldannee walle inaanu ceeb lahayn ilaahayna baraa'adaasunbuu doonayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu xukumuun in baraa'adiisu ay bannaanka timaado dabeed dhagixii intuu gawda ka saaray waxa weeyaan ayaa uu soo qaatay maradiisii wa maryamu biina wa maryama biintaaqi waladiha maryamana waxaa lagu beri yeelay weladkeediiyo ilmaheedii baa laga dhawaajiyey oo dee qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba waa kii yidhi isagoo ilmo yara markay farta ku fiiqday isagiibaa hadlou yidhi inii cabdullah aataaniya alkitaab wa caaisha bi haadihi alaaya alcadiim yacni caashana waxaa lagu beri yeelay waxa weeyaan aayaadkaa waaweyn ayaa lagu beri yeelay cafwan yuusuf waa bishaahidi min ahliha muusena waa dhagaxa waxa weeyaan maryamana waa ilmaheedii oo ilmaheedii baa isna dee hadlay oo yidhi waa ciisa bnu maryam calayhi salaame inii cabdullah ka afraad markaa waa caaisha waa halkaynu u soconee wa caaishata bi haadihi alaaya alcidaam caashana ilaahay wuxuu ku bari yeelay aayadaha waaweyn fii kitaabihi almucjizi almatluwi calaa wajhi ddahri kitaabka allee mucjiska ah ee zamankoo dhan la akhrinayo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku beri yeelay caaisha bi haadihi almubaalagaat waxyaabaha waaweyn ee lagu xeel dheeraaday inta laga hadlayo inta aayad soo noqnoqotay oo idinka arkaya ayaa caasha alla ku beri yeelay halkuu abu ayib fatxulbayaanka uga socdaa waa halkani waxa uu yihi fandur kan baynaha wa bayna tabri'ati ulaa'ik bal haddaba fiiriyo u fiirso oo eeg inta farqi u dhaxaysa baraa'ada caaisha iyo beriyeelidda waxa weeyaan ambiyadaa hore xayثu lam yarda lahaa bibaraa'ati xayثu lam yarda lahaa bibaraa'ati nabiyin walaa sabiyin waayo raalli ugama noqon ilaahay inuu ilmo yari beri yeeluu dhawaaqo iyo inuu nebi beri yeelo toona xataa bara'aha bikalaamihi min alqadfi wاlbuhtaan ilaa ilaahay isagu hadalkiisii wuu kaga beri yeelay qadafka iyo been abuuradkii wamaa daaka ila liidhaari culuwi mansilati rasuulihi slى اllahu عalayhi waslm wالtanbiih calى anaafati maxalihi salى اllahu عalayhi waalihi waasxaabihi ajmaciin intaha arrintaana ilaahay sidaa uma samayn ilaa inuu muujiyo mooyaane wax kale maqaamka nebigiisa ee sarreeya iyo derajada maxalkiisa ee aada iyo aada u sarraysa taa ilaahay inuu tilmaamo ayuunbuu sidaa u sameeyey markaa sheekhu waxa uu tilmaamayaa uun dee maqaamka nebi moxamed sida uu cid walba uga sarreeyo ooridiisa markii la tuhmay cid kale uma igman ee isagaa ilaahay min fowqi sabci samaawaad ka soo beri yeelay oo intaasoo aayaadoo ilaa qiyaamada la akhriyayo ku soo dejiyey xaqii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ooridiisu inay beri tahay gogashiisuna ay daahirtoo nadiif ay tahay waxay ku sheegeenna ay beentoo tahay allah waxa u ihi ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay ku faafto alfaaxishatu foolxumada iyo zinadu fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu rumeeyey lahum waxa u sugnaaday kuwa cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya fi dunyaa adduunyada dhexdoodu ugu sugnaaday oo dee xadulqadafka laga jarayo weeyi walaakhirati iyo aakhiro dhexdeedo haddaanay toobad keenin dee cadaab aakhirana waa ugu dambeeya oo ka adduunyada u raacaya wallaahu allana yaclamu isagaa wax walba og wa antum idinkuna laa taclamuuna waxba ma ogidin walowlaa fadlullaahi ilaahay deeqdiisu haddaanay jiri lahayn calaykum korkiina uu ku galladaystay iyo waraxmatuhu naxariistiisa uu idiin naxariistay haddaanay jiri lahayn way jirtaaye iyo wa ana allaha in alle uu yahay ra-uufun mid tudhis badan oo raxiimun naxariis badan taasi haddaanay jiri lahayn hee jawaabka soo qadaro la halagtum bijahlikum wa suu'i camalikum waa ku baabi'i lahaydeen oo ku halaagsami lahaydeen jaahilnimada iyo camal xumaantiina ama waxaad soo qadartaa ay lacaajalakum bilcadaab cadaabka waa idiin soo dadejin lahaa dulqaadka iyo raxmaddaasi haddaanay jiri lahayn halkan cabdiraxmaan naasir asicdi tafsiirkiisa qayimkaa wuxuu ku odhanayaa faidaa kaana hada alwaciidu limujaradi maxabati an tashiica alfaaxishatu waistixlaayi dalika bilqalbi haddii goodigaa adag ku soo arooray ruuxu inuu jeclaado keliya inay foolxuma mu'miniinta ku dhex faafto oo arrintaa qalbiga uu ka macaansaduu ka jeclaado uun haddama samayn kumana hadal mana faafin laakiin uurka uunbuu ka jeclaaday qalbiga oo arrintaa laga jeclaado goodiga intaa leeg hadduu ku soo arooray fa kayfa bimaa huwa acdamu min dalika min idhaarihi wa naqlih maxaad u malaynaysaa waxa intaa ka weyn ee ah foolxumadii inta la muujiyo in la naqliyo oo la baahiyo oo dadka loo sheego wa sawaan kaanat ilfaaxishatu saadiratan aw hayra saadira waana isku mid foolxumadu ama ha dhacda amayay dhicin laakiin faafinteedu iyo muujinteedu waa isku mid oo midna ma kuma bannaana ha jirta amayay jirine wa kullu hada min raxmat illaahi bicibaadihi almu'miniin wa siyaanati acraadihim kama saana dimaa'ahum wa amwaalahum waxaasoo dhanna waxaa loo adkeeyey waa raxmadda alle addoommadiisa mu'miniinta uu naxariisanayo iyo sharafkooda sida uu u dhowray sida xoolahooda iyo dhiiggoodaba uu u dhowray oo ruuxa muslimka ah dhiiggiisa iyo maalkiisaba sida loo dhowray ayaa sharafkiisa iyo waxa weeyaan dadnimadiisa in meel lagaga dhacana loo dhowray oo loo diiday khulaasadu markaa waxay tahay haddii goodigan laynagu cabsi geliye uu yahay qofka uurka ka jeclaado xumuhu inuu mu'miniinta ku faafo dee maxaad u malaynaysaa ka uurka unan ka jeclaane afkana kaga hadlay ficil ahaanna u faafiyey ee yidhi waxaa iyo waxaasaa dhacay waxaa shaki la-aana in waciidka iyo cuquubada ka dhalanaysaa intaa ay ka weyn tahay dee maxaad u malayni kuwa caadaystay inay macallimiinta qur-aanka iyo madaarista iyo ay la daba socdaan waxay beri ka yihiin oo ku ceebeeyaan oo warbaahintiiyo meel walba ay la soo joogsadaan oo haddana berri toola ay yidhaahdaan waxbaa lagu waayey ama ama waanu qaldanayba dembi intee leeg baa ka dhacaya cuquubo intee leeg baa ka ratibmaysa waayo waxa waciidka intaa leeg laga ratibuu ka dhalanayaa qalbiga inuu qofku ka jeclaado foolxumadu inay mu'miniinta ku dhex faafto hadda waa qalbiga un afka kama odhan ficil ahaanna uma samayn marka waxa goodi iyo cadaab adagi u soo arooray oo macnaha uu ku dhacaya kuwa af iyo adinba ku faafinaya foolxumada mu'miniinta dhexdooda jecel inay ceebeeyaan goobaha cibaadada iyo cilmiga iyo cidda haysa inay xumo ay beri ka yihiin marmariyaan kuwa ku dadaala maalinaan maanta ahayn bay farta dhexda ka qaniini doonaan allah waxau yihi walowlaa fadlu llah calaykum waraxmatuhu wa ana allaha ra'uufu raxiim ya ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayow laa tattabicuu ha raacraacina khutuwaati shaydaani shaydaanka tallaabooyinkiisa ha raacraacina waa macaasida iyo dunuubta iyo dulmiga uu idiin qurxinayo waman axadka yatabic raaca khutuwaati shaydaan shaydaanka tallaabooyinkiisa qofka raacraaca fa innahu shaydaanku ya'muru waxa uu amrayaa bilfaxshaa tafoolxumada badan oo zinada iyo macaasida ayuu amrayaa dadka iyo walmunkari waxa la diiday ee shareicadu ay inkirtay ee dembi iyo dulmiba ah walowlaa fadlullah ilaahay deeqdiisu haddii aanay jiri lahayn calaykum korkiina uu ku galladaystay way jirtaaye waraxmatuhu iyo naxariistiisu haddii aanay jiri lahayn waa waafajinta towbada uu idinku hagaajiyaye maa zakaa maba tahirmeen minkum xaalu idinka idinka mideen min axadin qofna abadan weligii ruuxna dembi kama dhowrsadeene waa ku dhici lahaa ruuxna daaco kuma dadaaleena waa dayici lahaa ilain sakaatu nafsi tahaarada nafta la tahiraa waa in dembiga laga dheereeyo daacadana lagula dadaalo marka taasa alla uu leeyahay haddaan deeq iyo raxmad rabbi jiri lahayn maa zakaa minkum min axadin aabada ruux idinka idinka midii ma tahirmeen dembi iskama daayeen daacana kuma dadaaleen walaakina allaha ha yeeshee alle ayaa yusakii tahiraya man yashaau cidda u doono inuu tahiro wallaahu allana samiicunkii maqal badan weeye caliimun ee ogaal badan walaa yaatali yaanay ku dhaaranin ululfadli dheeraadka kuwa u saaxiibkaa minkum xaalay idinka idinka mid yihiin iyo wasacati fidsanaanta iyo xoolo badnaanta kuwa hodantinimada iyo deeqda u saaxiibka ee idinka idinka mid yihi yaanay ku dhaaran an yu'tuu ay anlaa yu'tuu inaanay waxba siin ulilqurbaa dhowaanshaha kuwa u saaxiibkaa iyo walmasaakiina masaakiinta iyo walmuhaajiriina kuwa u hijrooday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa kuwa u hijrooday yaanay ku dhaaran inaanay kuwaa waxba siin walyacfuu ha iska cafiyaan ciddii ku qaldantay walyasfaxuu ha ysaga jeedsadaanoo waxba yay la ficiltamin alaa tuxibuuna miyaydaan jeclayn an yakfira allaahu ilaahay inuu idiin dembi dhaafo lakum idinka wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeye raxiimun ee addoommadiisa u naxariista aayaddan waxay ku soo degtoo sababkeedu ahaa abubakrin isidiiq radia allahu canhu wa ardaah sida xadiidka saxiixaa ku sugan markii aayaadkii caa-isho lagu beri yeelayay alla uu soo dejiyey ayaa abuubakar waxa uu yidhi waxa uu nafaqayn jiruu masruufi jiray mistax oo abuubakar habereertii ay dhasho qaraabo ay ahaayeen ayaa abuubakar u masruufi jiray faqiirna ahaa markaa mistax saddexdan sifaba isagay ku rumoobeen oo wuxuu ahaa ulil qurbaa qariib buu ahaa abuubakar u xigtay ahaayeen walmasaakiin miskiin buu ahaa walmuhaajiriina muhaajiri buu ahaa wakadalika sifo afraadna way u raacdo wa kaana badriyan ahlu bederna waa ahaa laakiin dee qofka khayrka badan khaladku waa ka dhacaaye mistax wuxuu ka mid ahaa markaa dadkii been abuuradkii caa-isho ka qeyb qaatay buu ahaa marka markii caasho ilaahay beri yeelay maadaama mistax ka mid ahaa raggii munaafiqiintu ay qaldeen isagu mu'min qiimo badan buu ahaayo arrintaa ay ku dageen isna wuu dhex galay abubakar baa dhaar ku maroo yidhi wallaahi laa unfiqu calayhi shay-an abadaa bacda aladii qaala fii caaisha allaan ku dhaartee shilin dambe siin maayo intuu caasho ku gafay dabadeed markaasay soo degtay walaa yaatali ululfadli minkum ilaa laga gaadho alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum wallaahu gafuuru raxiim markaasuu abuubakar waxa uu yidhi balaa wallaahi inii uxibu an yakfira allahu lii farajaca ilaa mistaxin annafaqa alatii kaana yunfiqu calayh abubakar saxaabadu waa dhega nuglaayeen oo markaaba way qabsoomi jireene waxau ihi wallaahi waan jecelahay alla inuu ii dembi dhaafo mistaxna waan u soo celinaya wax alla waxaan siin jiray halkaa waxaynu ka qaadanaynaa allahu yucaamilu cibaadahu bima yucaamilu bacduhum bacda ilaahay addoommadiisa wuxuu kula dhaqmaa oo kula mucaamaloodaa iyagu waxay ku wada dhaqmaan dhexdooda faman cafaa cafa allaahu canhu waman gafara gafara allaahu lahu waman axsana axsana allaahu ilayh waman raxima raximahu llah ruuxa wax cafiye ilaahay waa cafiyaa ka naxariista ilaahay waa u naxariistaa ka wax dhaafa ilaahayba isna u dhaafa intaa cagsigeeda ka dadka cuquubo iyo cadaab iyo culays iyo dhibaato ku sameeya isagana ilaahay baa cadaabo oo cusleeyo oo wuxuu galay wax ka daran ka gooya oo ku ciqaaba marka ilaahay markuu yidhi waxa weeyaan iska cafiya isagoo jeclaysiinaya alle addoommadiisu inay dhaafidda iyo cafiska bartaan ayaa alla wuxuu yihi alaa tuxibuuna an yakfira allaahu lakum bal sida laynoo jeclaysiinaya dhaafidda iyo dulqaadka war miyaydaan jeclayn allihiinu inuu idiin dembi dhaafo hadday haa tahay idinkuna dhaafa oo qofku wax walba inuu ku adkeeyo oo halka ugu adaguun ka qabto maaha akhlaaqda iyo sifaadka muuminiinta lagu yaqaano sifaadka muuminiinta lagu yaqaana waa dulqaadka waxa weeyaan waa dhaafidda waa saamaxaadda waa cafiska raganimaha moodin inaad wax walba ku giijiso halka ugu adag aad kaga dhufato laysa shadiidu bisurca inama shadiidu aladii yamliku nafsahu cinda algadab maaha ninka raggee adag ka legdinta ku adag baa nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam raggu markay bannaanka isugu baxaan ka ninka qayrkiiyo legde ee dhulka ku dhufta maaha ninka adag ee qawiga ah qawigu waa ka naftiisa ka adag markuu cadhoodo mar haddaanad naftaadaba kaantarooli karin dee nin adag ma tihid oo waxa weeyaan naftiisa hanan kara alcalaama abu tayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa wallaahu gafuuru raxiim aayaddaa markuu fasiraayo ay kaiiru lmakfirati waraxmati licibaadihi maca kasrati dunuubihim ilaahay waa mid u dembi dhaafis iyo raxmad badan addoommadiisa iyagoo dembiye badan fakayfa laa yaqtadi alcibaadu birabbihim fi alcafwi waalsafxi can ilmusii'iina ilayhim sideenay haddaba addoommadu allahooda ugaga dayanayn xagga dulqaadka iyo inay cafiyaan ciddii ku xadgudubta sifadaa rabbi waa inaad ku dadaasho adiguna inaad ku socoto alcafwu waalmakfira si rabbi adigana kuu cafiyo kuguna dhaafo jazaan wifaaqan wاljazaءu min jinsi اlcamal allah waxaa u ihi in aladiina kuwa yarmuuna ku ganaya zinada almuxsanaati haweenka dhowrsoon alkhaafilaati ee moogan waxa lagu ganayaba wuxuu odhanayaa aysarku ee can ilfawaaxishi baxaytu lam yaqac fii quluubihina ficluhaa waabay moogan yihiinoo iska dhaaf inay zinaystaane maskaxdoodiiyo maankooda kumabay soo dhicinba mu'minaadku halkaasay taagan yihiin kuwan la ammaanaya iska dhaaf inay zinaystaane xataa maskaxdooda kuma soo dhicin marka alla waxau ihi in aladiina kuwa yarmuuna zinada ku ganaya almuxsanaati haweenka dhowrsoon haweenkii alkhaafilaati ee mooganaa waxaan lagu ganayaba aan waruhayn haweenkii almu'minaati ee mu'minaadka ahaa lucinuu waa la nacdalay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda lagu nacdalay iyo waalaakhirati aakhire dhexdeedaba walahum waxaana u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn oo adduunyadana xadka ayaa lagaga jarayaa aakhirana cuquubo iyo cadaab daran ayaa u dambeeya culimmadu waxay yidhaahdeen qisadaa hore caaisha ku saabsan man qadafa caaishata bacda albaraa'ati faqad kafar ilaahay intuu caasho samada ka soo beri yeelay dabadeed cidda ku tuhunta wixii munaafiqiintu ay u nisbeeyeen waa gaaloobaya waayo aayaadkaa cadcad buu beeninayaa aayad keliya ruuxa beeniyaana dee waa gaal oo xerada islaamka waa ka baxaya maxaad u malayn maanta markaa kuwa islaam intay sheegtaan caasho tuhmaya ee abubakar iyo cumarna nacdalaya halkay ka joogaan diinta iyo islaamnimada dhabta ah ilaahay waxau ihi yowma tashhadu calayhim alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum yowma maalin ayaa cadaabkaasi u sugnaanaya oo la cadaabaya maalinkaasoo tashhadu ay ku markhaati kacsi calayhim korkooda alsinatum carabadooda iyo wa aydiihim gacmahoodi iyo wa arjuluhum lugahooduba bimaa kii ay ku markhaati kacayaan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya yowmaydin maalintaas yuwafiihim allaahu ilaahay waa u oofinayaa oo waa u dhammaystirayaa dadka muuminiinta ah diinahum abaalkoodii buu u dhammaystirayaa abaalkoodii alxaqa ee xaqa ahaa wayaclamuuna waxaanay ogaanayaan ana allaha in alle huwa isagu alxaqu ka xaqa inuu yahay almubiin ee xaqnimadiisu ay caddahay ama yowmaydin yuwafiihim allahu diinahum alxaq yacni waxa weeyaan waa caam oo kuwanna abaalkooduu ka waraabinaya oo kuwa afxumada iyo aflagaadada ku dhacay abaalkoodii waajibka ay u lahaayeen buu marinayaa oo cuquubo iyo cadaabba ah dee mu'miniintana abaalkooda ay xaqa u leeyihin buu marinayaa oo janno iyo raxmada marka qolo walba maalintaa abaalkooda iyo xaqooda waa loo oofinayaa haddii caam laga dhigo ama qoladaasaa waxay mutaysteen la marinayaa yowmaydin maalintaas yuwafiihim allaahu ilaahay wuxuu u oofinayaa diinahum abaalkoodii alxaqa ee xaqa ahaa lafdiga diinna waxaa loo adee macaanidiisa dee ka mid ah aljazaa marka waa abaalmarintii maaliki yowmi ddiini allaha maalinta lays abaalmarinaya mulkiya wayaclamuuna waxaanay ogaanayaan ana allaha in alle huwa alle alxaqu ka xaqa inuu yahay almubiin ee xaqnimadiisu ay caddahay ama almubiinu ay almudhiru lilumuuri calaa xaqiiqatiha inuu alle yahay ka xaqa ah ee arrimaha xaqiiqadoodiiyo sida dhabtee ay yihiin ku muujinaya ku caddaynaya oo macnaha jamaaluddiin alqaasimi ayaa maxaasinu ta'wiilka ku tilmaamaya wuxuu odhanayaa almubiin ay almudhiru lilumuuri kamaa hiya fii anfusiha waa allaha xaqa ah ee arrimaha ku muujinaya xaqiiqa ahaan sida ay tahay dhabta ah alla waxau idhi alkhabiisaatu waxyaabihii xunxumaa hadday dumarka yihiin dumarkii xunxumaa iyo aqwaashii iyo acmaashii xunxumaydba waa caame lilkhabiisiina raggii xunxumaabay u sugnaadeen oo afxumo iyo adinxumoba rag xun baa leh dumar xunna rag xun baa leh waalkhabiisuuna raggii xunxumaa lilkhabiisaati waxyaabihii xunxumaabay u sugnaadeen oo dumar iyo aqwaal iyo acmaalba ah oo aqwaasha iyo acmaasha xunxun ragga xunxun baa leh dumarka xunxunna ragga xunxun bay u sugnaadeen tanna waa cagsigiie waatayibaatu waxyaabaha wanwanaagsan ee dumarka ah iyo aqwaasha iyo acmaashaba litayibiina ragga wanwanaagsan bay u sugnaadeen oo raggii wanaagsan baa le af iyo adinba wixii wanaagsan iyo dumarka wanaagsanba waatayibuuna ragga wan wanaagsani liayibaati waxyaabaha wanaagsan bay u sugnaadeen oo af iyo adin iyo dumarba wixii wanaagsanna rag wanaagsan baa leh ilaahay waxau ihi ulaa'ika kuwaa lasoo tilmaamay ee laga beri yeelay been abuuradka ee ay hormoodka u yihiin caasho iyo saxaabigii lagu tuhmee safwaan mubara'uuna waa kuwa laga beri laga beri yeelay mimaa yaquuluuna waxa munaafiqiintu ay leeyihiin lahum waxaana u sugnaatay makfiratun dembi dhaaf iyo warisqun arsaaqad risiq oo kariimun wanaagsan halkan waxaa la tilmaamayaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaa dee waxaa xikmaddiisa ka mid ah in wixii wanaagsanna wax wanaagsan u sugnaaday wixii xunna wax xun oo wax walba wixii ku habboon unbuu helaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa watuyuuru calaa ashkaalihaa taqacu marka dee ragga wanaagsan ee tayibiinta ah dumar wanaagsan bay leeyihiin ragga xunxunna dumar xunxun sidoo kale aqwaasha iyo acmaasha wanaagsan dee dad wanaagsan baa leh aqwaasha iyo acmaasha xunxunna dad xun baa leh muraadka loo jeedaa waxa weeyaan aayaddu caanba ha noqotee maadaama nebi moxamed uu yahay atyabu tayibiin cid wanaagsan kii ugu wanaagga badnaa waxaa u sugnaaday haweenkana dee atyabu tayibaat kuwa wanaagsan tii ugu wanaagga badnayd oo haweenka nebi moxamed ee tayibaadka ee daahiraadka ah dumarka waa kuwa ugu mudan uguna derajada sarreeya jamaaludiin alqaasimi maxaasinu ta'wiilka waxaa odhanaya qaala abu sacuud waxa uu yidhi waxiina kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama atyaba alatyabiin wakhiirata alawaliina waalaakhiriin tabayana kownu sidiiqati radia allahu canha min atyabi alطayibaati bidaruura watadaxa buطlaanu maa qiila fii xaqiha min alkhuraafaati xasaba maa nataqa bihi qowluhu tacaala ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun waxa uu sheekhaasi yidhi kol hadduu nebi moxamed yahay kuwa wanaagsanka ugu wanaagga badan kol hadduu rasuulullaahi moxamed yahay sala allahu calayhi wasalam kuwii horiyo kuwii dambaba ka ugu mudan ee ugu sarreeya halkaa waxaa ka caddaaday in waxa weeyaan caaisha binta abi bakrin isidiiq asidiiqatu bintu sidiiq tii runbadanta ahayd ee runbadanuhu u dhalay waa abuubakare waxaa caddaatay caaishana inay tahay min atyabi tayibaat daruuro ahaan yacni ta dadka wanaag dumarka wanaagsan ugu wanaagga badan inay tahay halkaa ka caddaatay iyo inay been iyo baadil tahay wixii khuraafaad iyo been loo nisbeeyey sida hadalka allaba ku cad rabbi uu yidhi ulaa'ika mubara'uuna mima yaquuluun allah waxa uu ihi subxaanah yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tadkhuluu ha gelina buyuutan guryo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn xataa tastaanisuu ilaa aad fasax qaadataan oo watusallimuu aad salaantaan calaa ahliha ehelkeeda daalikum kii naas oo inaad fasax qaadataan salaantaanna ah ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka lacallakum tadakaruuna cilada macluulka usoo qadaro waanzala calaykum haada kaa xukumka alle wuxuu idinku soo dejiyey lacallakum tadakaruuna likay tadakaruu si aada ugu waantowdaan oo wax ugu qaadataan taqdiirkaa ciladanna jamalkaa futuuxaadka kusoo qadaraya fain lam tajiduu haddii aydaan ka helin fiiha guryaha dhexdoodii axadan qofna falaa tadkhuluuhaa hakelina xataa yuudana ilaa laydin fasaxo lakum idinka wain qiila haddii laydinku yidhahdo lakum idinka irjicuu noqdana farjicuu iska noqda huwa noqodkaasa askaa idin tahirnimo badan lakum idinka wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan caliimun kii ogaal badan weeyi laysa calaykum korkiina ma anin junaaxun dembi an tadkhuluu fii an tadkhuluu inaad gashaan dembi idinkama saara buyuutan guryo guryaha oo hayra maskuunatin aan la deganayn guryahaas oo fiihaa dhexdeedana ay ku sugan yihiin mataacun alaabi lakum idinka ay idinku sugan tahay oo dan iyo muraad iyo maslaxo ah ka soo qabsanaysaan wallaahu allana yaclamu waa ogyahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaanba haadihi alaayaat waxaa ku sugan aadaabu listi'daan wa dukhuuli lbuyuut aadaabta idan dalabka iyo guryaha sida loo galo guryihii in dafun la iska yidhaahda ma aha ilaan xooluhunbaa iska socdo madaxa un wax walba ku daya laakiin qofka bani aadamkee rabbi karaameeyey aadaab buu leeyahay guriga uu galo ma aha un iska gal waa qaraabadaydii iyo in adeerkay buu ahaa ma aha ilan gurigu mar haddaanu kaagii ahayn waxaa la yidhi buyuutan hayra buyuutikum gurigaaga dee ka fasax qaadan mayso waad iska gelaysa laakiin wixii aan gurigaaga ahayn qaraabe iyo ehelba ha noqdee ka fasax qaado albaabka garaac xataa tastaanisu wa tusallimuu idan ka horeeya salaantuna way dambaysaa luqada carabiga laakiin waxaa la yidhaha wowdu laa tufiidu tartiib wa inamaa tufiidu mutlaqa aljamci labada shay inay dhaceen oo xukumka ku kulmeen mooye kala horeyn ma faa'iidayso wowdu sida saxda ana assalaamu qabla alisti'daan waayo xadiidkii nabigay ku caddeeyay assalaamu calaykum adkhul markaa salaantaa horeysa albaabkii intaad aayar garaacdo saddex jeer aada salaanto aad tidhaahda ma soo gala haddii lagu fasaxo gal haddii kalena halkaa ka noqo haddii noqo lagu yidhaahdo ha ka cadhoonin oo cuqdad ha qaadin sidaasaa kuu khayr badan waida wain qiila lakum irjicuu farjicuu huwa askaa lakum inaku bulsho ahaan soomaalida idanku waa meelahaynu ugu darannahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi innamaa jucila alistiidaanu min ajli albasar waxa idan dalabka in la fasax qaato loo sharciyeeyey aragga darti inaan indhuhu ku dhicin waxaan raalli laga ahayn albaabkii hadduu furan yahay ha isa soo mutuxin oo ha isku soo beegin dee gurigii iyo alaabtii iyo rag iyo dumarba wixii joogay haddaad waxa weeyaan dibad ilaa daakhil marka horeba aad indhahaagii eegtood aad ka jeedsan weydo maxaad fasax qaadanaysa ilaan fasaxa waxaa loo sharciyeeyey indhahaagu waxaan lagu ogolay inaanay ku dhicin marka edab intaad yeelato waa inaad koone istaagto oo aanad isku soo beegin halkaa indhahaagu waxay kaga dhacayaan meelaha bambanaan ee daaqadaha iyo daldaloolka inaad ka soo qishto ama ka soo eegtana iyada isha haddii lagaa ridana hadur weeyaan oo magmelihid isha haddii adunbaa waaye haddii lagaa tuuraba waayo nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu yihi saxiixuljaamica xadiidka ku sugan ee abu hureyra uu warinayo low ana imra'an iطalaca calayka bigayri idnin fakhadaftahu faxadaftahu bixasaatin fafaqa'ta caynahu lam yakun calayka junaax wax alla wax lagaaga raacayaa ma jirto haddii intuu ku soo eego oo isagoo aanad raalli ka ahayn ishii ad intaad finiinto dhagax yar ku tuurta aad ishii ka riddo marka dee waxa weeyaan qofku waa inuu isdhowro oo eegmada iyo daymada uu ka digtoonaado waxaa kaloo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu inoo sharciyeeyey qofku inuu dee magaciisii sheego maaha ana ana inuu yidhaah waayo ninba ana ana yidhi rasuulku waa ku inkiray haddii lagu yidhaahda man waa inaad tidhaha hebel waa aniga ha odhan adigu waa ayo man haddii lagu yidhaha hebel dhow magacaaga sheeg sidaasaa sunno ah calaa kullin guryaha in layska galo innaka waa inoo fududa hadday islaantii ku tidhaahdo kii walaalkaa qabiba ama in adeerkaaba ha noqotee odaygiibaa maqan ee iska noqo dee ha ka cadhoonin ila nebigaa yidhi iyaakum adukhuula cala nisaa war hooye iska ilaaliya haweenkii inaad dumarkii dafuun u tidhahdaan oo u gashaan nin baa yidhi yaa rasuul allah ka waran dumaashiga dumaashigu waa ayo waa akhu zawj ama dee waxa weeyaan aqaaribta xagga ninka ka soo jeeda walaaladii ilmaadeeradii weeyaan dumaashigu qaala alxamu lmowt wuxuu ihi kaasi waaba geeri sababta waxa weeye kaa lama dhaadayo oo layskama eegayo kanaa wax samayn laysma laha soo maaha guryaha waa iska galaa waa iska fadhiistaa lagamana shakiyo waxa suurowda si sahlan iyadoon la dhaadayn ama la dareensanayn dee foolxumo iyo faaxisho inuu sameeyo ilan waa bashar maaha malag marka dee innaka waxa weeyaan albaabka kol hadduu garaacaba gogashiina way dhigaysaa biyihiina way u dhigaysaa soo soco laakiin sidaasi aadaabtii islaamka ma aha aadaabtii islaamka waxa weeye qofkii mar haddaanu maxaarimtaadii ahayn waxa weeyaan albaabkii inaad aayarun ka furto ama aan lala socon ama odaygii aanu joogin ama maxaarim kale aanay joogin keligii inuu daf iska soo yidhaa khalwo uu ku dhaco dee wax bannaan ma aha markaa raggu guryaha inay iska galaan gaar ahaan oo dumarka loo galo gaar ahaan markay weliba yihiin wax bannaan ma aha dembi iyo macaasi badan baana ka dhalan karta wax fara badan oo dadku marka dambe ay ka calaacalaanna waxay ka dhalataa markii hore oo aadaabtii islaamka aan la ilaalin marka alisti'daan waa in fasaxa la dalbo oo waxa weeyaan aada iyo aada loo ilaaliyo idanka qul waxaad ku tidhaha nebi maxamed ow lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa yaguduu liyaguduu ha laabeen min absaarihim araggooda wax ka mida oo wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum xubnahooda tarankana xaaraanta ha ka ilaaliyeen daalika arrinkaa la soo sheegay oo indhahoodii inay wax ka laabaan xubnahooda tarankana ilaashadaan ayaa askaa u tahirnaan badan lahum iyaga ina allaha alla khabiirun kii xoogaalo a weeyaan bimaa yasnacuun waxa ay samaynayaan halkan waxaa la yidhi min absaarihim yacni lama odhan liyaguduu absaarahum laakiin min baa la adeegsaday sababtuna waxa weeye dee aragga meelaha qaarkood baa la banneeyaa lilxaaja marka loo baahdo oo ninkii gabadh ajnabi ka oo gayaankiisa oo inuu guursado uu raboon xalaal u ahayn dee guurkii hadduu doono inuu eego way u bannaantahay wejigeedii oo dee inuu ku qanciyo in kale markhaatigii iyo shaahidkii baa ka mid a dee wejigeedii inaad aragto way kuu bannaantahay haddii kale maxaad ku markhaati kacaysa marka wixii xaaja keensata sida markhaatiga iyo guurka iyo waxyaabaha la midka ah inaad eegto waa laguu baneeyey laakiin waxaanay xaaja keensan baan laguu banayn marka maadaama aragga qaarkii la baneeyey min baa la adeegsoo tabciid faa'iideynaysa min absaarihim laakiin farjiga marnaba miyaa la banaynaya isaga xaaraan may ha- markaa isaga waxba lagama soo reebine wayaxfaduu furuujahum min furuujihim lama odhan marka xifdiga farjigu waa caam falaa yaxilu bixaalin laakiin xifdi kadulbasarku dee waxa weeyaan yustathnaa minhu axwaal xaaladaa laga soo reebayaa sida shaahidkii iyo ru'yadii zawaajka iyo waxyaabaha la midka ah sidaasaa min loo yidhi waqul waxaad ku tiraa nabi maxamed ow lilmuuminaati haweenka muuminaadka yaqdudna ay liyaqdudna ha laabeen min absaarihina araggoodii wax ka mid ah oo wayaxfadna ha ilaashadaan furuujahunna xubnahooda tarankana ha ilaashadaan maxaa aragga looga hormariyey ilaalinta farjiga liannahu wasiilatun wa sababun lixifdihi yacni in araggii la laabo ayaa sabab u ah xi- farjigii in la ilaaliyo araggii in la sii daayo la laabi waayana zinuu sababu noqonaya marka muqadimaadkii iyo asbaabtii zinada si looga dhowrsadoon loogu dhicin ayaa la yidhi horta indhahaaga laab markaasaad xubintaadana ilaalin laakiin ishaada haddaad ilaalin weydo ibtaadana ma ilaalinaysa waayo labadu waa isku daloolaanoo wax isku furan weeyi walaa yubdiina yaanay muujinin haweenku ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin ilaa maakii mooyaane dahara muuqde huwa maagu minhaa ziinada xaal uu ka mid yahay waa maxay istinaani quruxdoodii waxaa la yidhi haweenkii yaanay muujinin ilaa maa dahara minhaa wixii muuqda mooyaane culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa ay daahiru ziina ka ridaa'i walibaas ka daahiri libaas ibnu mascuud oo kale dharkaa korkeeda ka muuqduun baa loo jeedaa buu yidhi meel ay banaynaysaa ma jirto ama maa dahara biduuni qasdin walaa tacamud ama iyadoon u bedheedhin dabayshoo kale waxay ka qaado laakiin meel kaloo la banaynayaa ma jirto ayaa yidhi waana sida imaamu shinqiidina adwaaga uu ku rajaxayo ibnu cabaas iyo keyrkiina waxaa laga wariyey ila alwajha walkafayn yacni wixii muuqda mooyaane yaanay quruxdooda muujin waxaa looga jeedaa wixii muuqda mooyaane intaa wejiga iyo labadaa cukur ama kaf ee dee wax lagu qabsaday qofkii uu ka adeeganayo marka alwajhu walkafaan marka waa masale khilaafiya oo culimmada qaarkood ay leeyihiin xataa wejiga iyo labada kafna waa cawr oo in la asturaa waa waajib oo lama muujin karo culimmada qaarkoodna ay leeyihiin may in la asturaa waa shay mashruuc oo sunno ah oo haweenkii saxaabiyaadka dhaqan iyo caaday u ahayd la yaqaano waa wax sunno ah in wejiga iyo kafeynka madax iyo mijaba ay qarin jireen laakiin labadani waajib maaha alwajhu walkafaan waa madhab shaaficiyaduna waa sida ay qabto in labadaa laga soo reebayo imaam alalbanina calayhi raxmat ullah sidaasuu rajaxaya culimmada qaarna waxay leeyihiin may xata alwajhu walkafaan waa la qarinayaa qarintooduna waa waajib oo waa cawro midna ogow maxalka iyo meesha culimmadu isku khilaafeen ma aha sharcinimada in la qariyo iyo sunanimadeeda ma aha waa wujuubka ma waajib baa oo cawr ahaan baa loo qarin oo haddii la muujiyo dee waaba lagu dambaabayaa mise waajib ma aha oo cawrana ma ahe waa iska sunno oo qofkii sameeyaana ajar iyo abaal buu ka helayaa kii aan samayna ku dambaabi maayo marka sharcinimada iyo sunnanimadu waa muttafaqun calayhi la yskuma haysto laakiin wujuubka waajibnimaday culimmadu ku kala duwan yihin allah waxa uhi walyadribna ha yeelaan haweenku bikhumurihinna hagoogahooda madaxa ay ku qarinayaan calaa juyuubihinna dhinacyadooda ha yeelaan oo luquntii qoortii laabtii garbihii aslu lkhimaar maa tuqai lmar'atu ra'saha baa la yidhaha waxa madaxa ay ku dadee ay saarto marka maradaa hagoogtee madaxa ay ku qarinayso dee ha soo daadejiso oo qoortii iyo laabtii iyo garbihii iyo dhinacyadiina ha ku sii dayso walaa yubdiina yaanay muujinin haweenkii ziinatahunna quruxdooda ilaa libucuulatihinna marka tani dee maa cada alwajha walkafayn waa quruxdii hoose wejigii iyo labadii kaf waa laga yimi oo ilaa maa dahara minhaa baynu kusoo dhaafnay tanise waa quruxdii kale iyada lafteeduna dee cawradii muqalladad ahayd ee la adkeeyey hoose ma banayna soo taa waxaa xaq ulun dee odayga laakiin waxaa loo jeedaa guriga marka la joogay maxaarimtu la joogto wixii dee caada ahaan ay haweenku muujinayeen inay u muujin karto dadkan maadaama ay yihiin maxaarimteedii laakiin cawrada gaar ahaan maa beyna surati warukba intaa xundhurta iyo jilbaha iyo hoosta wixii u dhaxeeya dee waa mamnuuc oo ragga qaba unbaa quruxdooda oo dhammaystiran xaq u leh laakiin dadkan maxaarimta laga soo reebaya in gaarunbay dee ka arki karaanoo inta macruufka ah walaa yubdiina yaanay muujinin haweenkii ziinatahunna quruxdoodii yaanay muujinin wixii dee wejiga iyo kafeenka ka soo hadhay weeyaane ilaa libucuulatihinna raggoodii mooye cid kale raggu markaa dhammaan bay wada leeyihiin quruxda dadkan kalena waa in gaar ah aw aabaa'ihinna ama aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna ama raggooda aabbayaashood mooyaane waa sodogeed aw abnaa'ihinna ama inamadoodii ay dhaleen mooyaane aw abnaa'i bucuulatihinna ama raggoodu inamadii ay cid kale u dhaleen mooyaane aw ikhwaanihinna ama walaaladoodii iyaga la dhashay mooyaane aw banii ikhwaanihinna ama walaaladood inamadii ay dhaleen mooyaane eedooyinka ay u ahaayeen aw banii akhawaatihinna ama hablahay walaalahaayeen inamaday dhaleen ay habaryaraha u ahaayeen mooyaane aw nisaa'ihinna ama haweenkoodii mooyaane marka haweenkanna waxaa la yidhi dam idaafadani waa lil ikhtisaaso waa nisaau lmu'minaat waa haweenkii mu'minaadka ahaa kuwii gaalada ahaa waxa weeyaan xijaabka isaga faydi maayaan oo quruxdooda tusi maayaan waayo haddii kale gaaladay u tilmaami marka waa khilaaf mas'aladu laakiin sida raajixa ah waa in damiirku ikhtisaas faa'iideynayo aw nisaa'ihinna haweenkoodii mu'minaadka ahaa baa loo jeedaa aw maa malakad ama waxay ahaanatay aymaanuhunna midigyadoodu mooyaane oo addoommadii ah rag iyo dumarba kuwii ay iyagu lahaayeen ay mulkisanaayeen aw itaabiciina ama kuwa raaca dumarka iyo ehelka guriga iska daba socodkee raaca kuwaasoo hayri ulil irbati baahi iyo dan kuwa u saaxiiba aan ahayn dumarka ay u baahan yihiin kuwaasoo min arijaali ragga ah iyo kuwa taabiciinta ah mooyaane waa kuwa iska daba socodkee dumarka raacsan ama ahlulbeytka reerka iska daba socdo dee rag iyo dumarba oo dumarkana isaga soo gelaya iyagoo cunto iyo cabbitaanba ka raba kuwaasoo aan dumarka dan ka lahayn marka ama dee waa nin weyn oo shahwadiisiiba ay dhimatay oo dumar aan waxa weeyaan damcayn ama waxa weeyaan waa nin aan xubintii tarankuba ku oolin oo lagaba gooyey ama waa qof aan shahwo iyo dareen dumarba aan lagu ogeyn oon lahayn waxa uun loo jeedaa waa qof aan dumar dan ka lahayn oo yacni waxa weeyaan iska daba socda aw itaabiciina ay linnisaana culimada way ku fasireen oo yacni ka iska raacaya dumarka ee iska daba socda in wax danana aan ka lahayn ee iskala socda kaasoo hayri ulil irbati baahida kuwa u saaxiibkaa aan ahayn baahida dumarka yacni dumarkii aan dan iyo baahi u lahayn kaasoo min arijaali ragga ka mid ah aw itifli ama caruurtii mooyaane aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan taalacanin calaa cawraati nnisaa haweenka cawradooda dee ilmihii yaraayee ama laba jir ama saddex jir ama afar jir ahaa een cawraba garanayn dee ka xijaaban mayso quruxdeeda way muujinaysaa walaa yadribna yaanay ku dhufanin haweenku biarjulihinna lugahooda dhulka yaanay ku dhufanin liyuclamo si loo ogaado maa yukfiina waxay qarinayaanoo min ziinatihinna quruxdooda ah waxaa la yidhi haweenkii jaahiliyadii hore waxaa dhaqan iyo caado ahayd inay si halkan haweenkeenu ay shuuliyada gacmaha shuuliyada dahabkaa kaga xidhaan wax khalkhaal la yidhaahdo oo laysku qurxiyay lugaha ku xidhan jireen addimada markaa ragga markay soo ag maraan bay cidhibta dhulka ku dhufan jireen si shanqadha waxay xidhan yihiin loo maqlo oo loo soo daymoodo waxaa kaloo lagu fasiray quruxdaasi waa kuwo ay xidheene quruxda khilqigee alla ku abuuray in la eego oo la daymoodo darteed inaanay cagaha dhulka ugu dhufan si aan gabadha dee xajmigeeda iyo xubnaheeda iyo muuqaalkeeda loo soo eegin waxay markaa culimmadu yidhaahdeen haddii waxa weeyaan haweenkii in shanqadha waxay xidhan yihiin shanqadhooda in la maqlo darteed haddii loogu diiday inaanay cidhibta dhulka ku dhufan bal waxaa wax ka weyn hadday samayso oo quruxdii intay muujisaba la arkana maxaad u malayn dee musiibada iyo dembigu intaa waa ka wenya haweenka muuminaadkana maanta waajib waxaa ku ah inay xijaabkii aad baa loo fudaydiyey oo xijaabkii wuu daciifaye inay ilaahay ka baqaan oo quruxdooda ay qariyaan oo quruxda halkeeda ay la sugaan halka ay leedahay waa baradooda iyo gurigooda xalaasha iyo zawjkooda iyo saygooda halkaasay quruxdu leedahay halkaa inay la sugaan laakiin bannaanka aanay ula soo bixin sidii saxaabiyaadkana ay hoggaansamaan markay aayaadka xijaabka maqlaan oo sunanka waxaa ku sugan xadiidu ummi salama inay tidhi markay soo degtay aayatulxijaab aayaddii suuratu laxzaabi yudniina calayhina min jalaabiibihin kharaja nisaau lansaari kaana calaa ru'uusihina alghirbaan min alaksiya haweenkii ansaareed baradooda waxay bannaanka uga soo baxeen iyadood moodo madaxa inuu tuka kaga taagan yahay maryaha madow ee ay huwadeen ee korkooda ay ku dadeen darteed yacni iyagoo wada xijaaban xijaabku inuu madoobaadaa shardi ma aha laakiin waa libayaani alwaaqic wixii markaa taagnaa unba la tilmaamayaa ee midabkuu doonuu noqonayaa laakiinse waa inaanu qurux badan oo dadka soo jiidata iyo dhaldhalaal iyo midabo kale aanu yeelan caaisho lafteedu waxay tidhi kamaa fi sunan yarxamu allahu nisaءa almuhaajiraati اluwal lama anzla allahu qowlahu tacaala walyadribna bikhumurihina calaa juuubihina shaqaqna muruutahuna faاkhtamarna biha waxay tidhi haweenkii muhaajiraadkii hore rabbi ha u naxariisto markay soo degtay aayaddan walyadribna bikhumurihina calaa juuubihina maryahoodii intay googoosteen ayaa ay isku qariyeen tin iyo cidhib oo isku astureen haweenka maanta muuminaadkan ah taasaa laga doonayaa iimaankoodu inuu amro quruxdooda inay qariyaan oonay u muujin ciddii loo baneeyey mooye cid kale allah waxaa wuhi watuubuu u toobadkeena ila allah ilaahay xaggiisa u noqda jamiican xaalatiin dhammaantiin ayuha almu'minuuna mu'miniintiyey lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si a u liibaantaan wallahu aclam